barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban fm yada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii barhkii duhurnimo waana maalin jimca ah bishuna ay tahay lix bisha disembar sannadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonaa cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono noloshii hore ee reer miyiga xilliyada barwaaqada
dadka reer miyiga ahi dhaqan ahaan wuxuu leeyahay marka ay barwaaqadu dhacdo laba qodob oo ay sameeyaan baa jira waa mida waxa weeye horta magaalada bay yimaadaan waxay sameeyaan dadkii isqabtay iyo dadka u baahan in la kala saaro iyo dadka u baahan in wax la kala siiyo bay horta odayaashoodu waxay isku taxalluujiyaan inay hawshaa dhammeeyaan intaan barnaamijka ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaa ayaan ka madhnaan doonin waxaanaad ku maqli doontaa
sawtiyanku yaaliyo galinaan ku sug jiray anigoon giyaankiyo kabdha kula simaye
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida sarkaal sare oo maraykana ayaa sheegay in ciidamada iiraan ay suurtagal tahay inay dileen in ka badan kun qof intii lagu guda jiray dibadbaxyo socday saddex toddobaad oo ka dhacay sare u qaadis deg deg ah oo ay dowladdu ku samaysay qiimaha shidaalka waxay u muuqataa in taliska uu dilay kun qof oo shacab iiraaniyiin ah tan iyo markii dibadbaxyada ay bilowdeen waxaa sidaas yidhi wakiilka gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan iiraan brian hog hog ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ay heshay soddon iyo laba kun oo muuqaalo ah oo ay ku jiraan sawiro laga qaaday koonfurta iiraan halkaas oo ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah la tuhmayo inay ku ceyrsadeen koox dibadbaxayaal ah ayna ku fureen rasaas iyaga oo dilay qiyaastii boqol qof hug ayaa sheegay in ciidamada iiraan ay sidoo kale dhaawaceen dhowr kun ayna xireen ugu yaraan toddoba kun oo qof hug ayaa qiray inay adag tahay in la xaqiijiyo tirada rasmiga ee dhimashada hase yeeshee waxa uu yidhi waxaan ognahay inay yihiin boqolaal qof cilmibaaraha hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ee eren mansura milis ayaa sheegtay inaysan waxba ka oran karin dhimashada kunka qof ayna ku eke ayna ku ekaanayaan qiyaastii ugu dambeysay ee amnesty international oo ahayd laba boqol iyo siddeed qof
ciidanka booliska ee koonfurta dalka indiya ayaa toogasho ku dilay afar nin oo ku eedaysan in ay kufsadeen islamarkaana ay dileen gabadha toddobiyo labaatan jira booliska ayaa raggana maanta geeyey goobta uu falku hore uga dhacay iyaga oo kadibna isku dayay inay halkaasi ka baxsadaan ku-xigeenka ciidanka booliska ee deegaanka brakash redi ayaa wakaaladda wararka e f b u sheegay in dhammaan eedaysanayaasha lagu dilay ee iska horimaad aabbaha dhalay gabadhan ayaa isaguna maanta sheegay in toban maalmood laga joogo kadib markii la dilay ee inantiisa isagoo una mahadnaqay booliska iyo dowladda dadweyne aad u tiro badan ayaa isugu imi goobta lagu dilay raggan si ay ugu damaashaadaan amaba ugu dabaaldegaan dilkooda
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaa wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada garowe noogu soo diyaariyey cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa haddii rabbi raalli ka dhigo xilliga barwaaqada iyo xoolodhaqatada deegaanada soomaalida waxyaabaha noloshooda iska beddelaa sooyaalka dhaqanka jimcaha marti noogu ah oday yuusuf jaamac sugille oo ka mida waxgaradka gobolka sool ahna nin xoolodhaqataa oo dega duleedka magaalada laascanood oday yuusuf jaamac sugille ee kusoo dhawoa barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee idaacadda v o a bismi illaahi raxmaan raxiim waan loowahay runtii muddo dheer dee nin lixdan jir baan ahay muddo dheer baan la soo jiifay ama dhaqan ahaan aan u aqaynay ilaa taariikhdii awowgay dhaqanka reer guraaga dadka reer guraaga ahee horta soomaalida markaa dhammaan la eego aad iyo aad ba dhaqankoodu wacan yahay waa dad sharaf badan oo xarago badan weliba gobolka sool sool iyo sanaag dadka dega oo aan aada ugu warhayo waa dad xarago badan oo jecel inay martida sooraan waa kow inay mudanaha dhaqaaleeyaan waa laba inay dadka magantaa nabadgeliyaan waa saddex waxay kaloo jecel yihiin culimada oo diinta aad iyo aad bay u jecel yihiin waa dad diinta jecel waxaad arkaysaa midaan diinta waxba ka aqoon laakiin hadduu kitaab arko ama culimo arko koru qaadaya oo aad iyo aad u jecel wakhtiga barwaaqada ah dadku waa kala soocsoocan yahay dhallinyaradu horta marka ugu horreysa way allabaryaan dadkan reer guraagaahi way isu tagaan tabarucaad waxay sameeyaan xolay ururiyaan way allabaryaan macnaha taa waxay uga jeedaan mahadnaq way mahadnaqayaan ilahay bay ugu mahadnaqayaan barwaaqada ah waxay ka ducaystaan sanadka sanadkiisa nabsi bax nabsi oo aan nabsi helin oo aan abaari ku iman waxay kaloo ka ducaystaan inaan roobku keenin wax la yidhaahdo qushumuc iyo cudur oo uu turxaan la aado dhirta ayay isugu tagaan qabow oo rayska leh way allabaryaan kabacdi markay allabaryaan waxay sameeyaan waxay odayaashu ka munaashaqoodaan wixii kiis lagu lahaa mag lagu lahaa siday isaga bixin lahaayeen waa kow wixii mag ay doonan lahaayeen oo ay iyagu lahaayeenna siday u doonan lahaayeen waayahay waxay ururiyaan baaho ay ku taakulaynayaan dadka saboolka ah ee xoolaha yar haysta taasi waa odayaashii waxaa yimi culimada culimmadu waxay sameeyaan ee miyiga joogta dadka waxay u akhriyaan qur-aan bay u akhriyaan marka ay subuca qur-aanka akhriyaan oo lix jisah bay waxay sameeyaan waxay ku khatimaan nimi ammaan rabbi salli calaa alxabiibi maxamed wacalaalaaliman holmon koramao wamuxayaanka shamso men qado sororo biyowmihin wasaaw saasay mawlidka u qaadaan caanaha loo keenaa dhowrtada ah hilibkaa loo keenaa waxaa jirta arday yaryar oo qalinleef la yidhaahdo oo loox qur-aanka loogu dhigo iyagana habeenba degmaa la geeyaa loogu allabaryaa halkaasaa ardada lagu macsuunaa waa xilliga barwaaqada ah waxaa jirta iyana dhallinyaro cayaar gudda oo had iyo jeer markay barwaaqada tahay guurdoon noqota oo habla raatata dabeedna waxay sameeyaan dadka gabdhaha qoysaska gabdhaha lagu ogyahay bay waxay sameeyaan ka dulqabsadaan cayaar bahal cayaaroo jaandheerah yuusuf xilliga miyiga waa adiga ka soo sheekeeyey shaqada faraha badan iyo barwaaqada waxyaabaha dadka reer guuraaga guud ahaan deegaanada soomaalida ay qabtaan bal ka waran markay xilli barwaaqa oo aarana oo aada u qurux badan ay xilligaas u noqoto dadka reer guuraaga noloshoodu siday isu bedesho iyo jiilaalka ay soo mareen waxyaabaha ay xusuustaasi ku reebto iyo waxa ay kaga hadlaan ee xoogga saaraan marka intaa laga yimaado aada iyo aad baa ay isu bedelaan noloshoodu isu bedeshaa dadku waxa weeye waa xaragoodaa oo dharbuiibsadaa waxa weeye deymankii lagu lahaa bay iska bixiyaan waxa weeye caanaha oo shan nooc lix nooc loo isticmaalo ayay lulaan oo dumarku caanaha ayay lulaan waxa weeye halubgalada ayaa caanaha lagu soo qaadaayo dhowrto loo dhigaa geedadka loo geeyaa noloshooda aad iyo aad bay isu bedeshaa wakhtiga barwaaqada ah waa guursadaan oo yarad bay isi siiyaan dadkii yarad ku kala maqnaa yani waxa weeye aad iyo aad baa xilliga barwaaqada ah wakhtigu isu bedelaa oo noloshoodu isu bedeshaa dadka midabkiisa isbedela dharkiisa isbedela moralkiisa ayaa isbedela xoolaha ayaa naaxa oo qurux badnaada dhulka ayaa cagaar noqda oo rays iyo cagaar iyo geeda yeesha xareedda ayaa dhulka jiibsata oo dadku xareeddaas ku dabaashaa dad waxaa isu xiisooda odagii habartii jilaalka isyarhayay oo xangurfadu baa isu xiisooda oo kaftanka iyo sheekada iyo heblaayay berigii dhoweyd haddii laqadarka leeyahay nidaamka baasaa noqda seediga iyo sodoga ayaa isu waclaada oo isi salaama haddii ilaa qadarka leeyahay noloshii oo dhan baasaa isu bedesha suuriya laysi siiyaa oo gabdhaha la kala guursadaa gabaati baa la kala xirtaa tii doonayd baa la doonaa tii haddii laqada arooska sugaysay baa la aroosaa wiilkii barbaarka ahaabaa gabadh lala doona leeyahaa dee ninkan sanadka waa sanad barwaqa aan u guurino waa halkii nuuryale kala ahaa la yarxamoe guga kale ugu guuleed waa guura guursaday gujirna gabadh la soo baxay goldoxna ina garaad helay saasaa macnaha gabdhaha loo tugtaa oo gabadh waliba gabadh leexayl dadku ballan buu gabdhaha jilaalka yeeshaa gabdhaha iyo wiilashu waxay ku ballamaan guga wakhtiga barwaaqada ah inay isguursadaan waxyaabaha yuusuf si weyn ee dadka reer miigaa xilliga barwaaqada ay uga hadlaan waxaa ka mid ah waa ballamaha ay lahaayeen tii magaalooyinka ay ku lahaayeen ballan kasta waxa ay u dhigaan xilliga roobka oo ay barwaaqada helayaan bal ka war maraa waa sidaa weeye wakhtiga roobkay u dhigaan haddii roobka la waayo oo ilahu haynoo waayine roobku la waayo waa filish weeye gabar iyo muxuu wiil ballamay guur ku kala baaji muxuu gaari aqal weyn lahayd garab u soo ooda waata gabayga lagu tiriyaa markaasaa la aroosaa oo wakhtiga arooskaa habboon markaasaa haddii ala qadarka leeyahay geel awr lagu qalaa arooska aqal weyn oo leh darfo bahashiile lama leh oo alool leh oo leh haddii ilaa qadarkeed leeyahay kabad leh oo farduhu galaan markay farduhu ay galaan baa lagu soo ay ku aroostaan farduhu waa la baadido waa la soo qabtaa iyagoo naaxay oo dee sarar yeeshay iyaga markaa gelbiska gala marka dadka degmada ay isu yimaadaan ee meelo qurux badan ay soo degaan oo geeri u yimaado oo dadkii kala maqnaay oo dhan oo abaartaasi kala kaxaysay rag badan oo xaasaskiisa sanad anag baa jira oo meel fog u dhigay oo geelu waa gurgudbaa ka qaarad ka qaarad buu socdaabay dadku yidhaha haddii loo baahdo marka waxa weeye geelashaa yimaada haddii looda lafteedu waa la xiriyaa loodaa timaada markaasaa dadku isu soo galaa haddii alaqadkale caanaha la cabaa haamaha karuurka lagu shubtaa dadku marka ahmiyadda ay ka hadlaana waxa weeye sidii haddii alaqadarka leeyahay horumar iyo barwaaqada looga faa'iidaysan lahaa oo qoys waliba uu kor magarasa isu qaadi lahaa ay aadaan ilaa wakhtigaasaa laga faa'idaysanayaa dabadeedna markaasaa waxa weeye hawl kasta la gutaa oo lasoo afjaraa wakhtigaa barwaaqada ah barwaaqaduna dee mudday socotaay haddii barwaaqo dhacdo waxaa laga yaabaa sideed bilood in barwaaqadaas lasii cuno abaartuna way sii dabadheeraataa barwaaqaduna waa sii dabadheeraataa waxgaradka iyo dadka reermiiga waxay soo galeen magaalooyinka kuwaasoo raadinaya waxyaabihii dadka magaalada dhex maray oo iyagoo ay rabaan inay qayb ka noqdaan ama xal ha noqoto ama nabad ha noqoto ama heshiisiin ha noqoto bal ka war okay way jirtaa waxaa layidhi saddex waa ka soo dartaa saddexna waa ka soo raysaa saddexda ka soo reeya waxa weeye galmudoobe reermiyi garab weyn geel iyo gabadh yaroo sindheerah saddexdaas waa ka soo reeyaan baa layihi macnaha way ka soo ficnaadaan wakhtiga wakhti ka dambeeya saddexna waa ka soo daraan garab weyn lo-aad garoob dumar iyo galmudoobe reer magaal waayo anfasilo galmudoobe reermiyi waxaad aragtaa isagoo tucuuftamaya oo laba go-oo xunxun sito oo gadhku si xun oo aan shallaysnayn oo markaasaa taa warheer kale waa kii ugu liitay showreer baadiyahaba kale muxuu ahaa markaasaad iskaga tagtaa maanta dambe aad u timaadaa mase geedkiibuu fadhiyaa wuxuu guddoominaya ilaa shan boqol oo nin buu u guddoominaya oo gartooda goynaya waa galmudoobe reermiyi waa ka soo reeya waayahay garabweyn geel maalinta ay curato baa is tidhahdaa layaha la fara baroosaa haraatii bay dadka kulaysaa adinka dambey dadka kulaysaa markaasaa tidhahdaa wartan maaragta tan caana cid ka cabi mayso waa la farabaraa wakhti dambe oo jiilaala baad u timaadaa tidhahdaa warhele mase saasaa loogu duugayaa hashi garabooyinta ay curatay markaasaa tidhahdaa wartan meen ahayn tii dadka leenaysa markaasaa layaha maya waxa siddeed carruuraa loo lisaa hashi aad ogin waa garabooyin geel waa yahay sindheer dumar markaa maanta dabaad reerkii u timaada iyadoo saddex dhal ama afar dhalah mase waxay dabkay fadhidaa oo weelkii bay culaysaayo shaahi bay karinaysaayoo iyada martidii sooraysa oo saddexna waa ka soo dartaa galmudoobe hiirmagaal waxaad aragtaa isagoo garweyn oo qurux badan oo ol ku kala rogeenba halba ku haysto markaasaa tiraa warkani marka magaalada baa haystaa talow hal ood u timaada mase waa caytabaya wiil yaroo toddoba jiraa la kala hadiyaa ninkii dhammaaya ee galmudoobe ahaay reer magaalka markaasaa tiraa warkani miyuusan ahayn kii markaasaa leeya maya waa iska reer magaal oo waa iska xaruuriya wuu kululaada filish halkaasuu ku dara waayahay galabweyn lu'aad ma- maanta horay markay ay dhasho baad tidhahdaa wartan maaragtay tambeel baa ku qoyaysa wartan maxay ahayd waa lo'da maanta dambaad u timaadaa jilaalkii baa ku kaca mase dalbahaysaa isugu marataa debigeeduba halkaasay el- el- el- we- weysheedii eh, ka ka bayhooftaa markaasaa warheele tani miyana intii eh, la- labada halubgaa laga lisayey maya waa iyadii oo jilaal baa ku kacay oo lo'da waa noocaasoo mar hadday aroorto eh, basar male is waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid a xilliga barwaaqada reermiyigu een dadka gugu helo ama dayrta u hesho ee deegaantaas roobka fiicani ka doo dad baa kusoo hayaama een reermiyiga markaas waxay ka hadlaan sidii dadka loo soo dhoweyn lahaa een soo guursada loo ixtiraami lahaa xoolahooda loo ilaalin lahaa bal ka waran waxyaabaha lagala hadlo xilliga barwaaqada dadka loo soo hayaamo ee iyagoo aan deegaankooda markaas loob helin markii hore aan taabtay een mu- een- een martida iyo mudanaha iyo maganta mid walba si gaara baa loo tixgeliyaa waa dhaqanka inagu aynu leenahay wey oo aan binaadanka kaleba ina la- lalahayn waxa weeye hadduu xataa soo dilo ninku shan soo dilo oo gacankuligla yahay oo beesha u soo galo in la taabto waa habeenka xalayha waa mustaxeel maadaama uu magan yahay waayahay martiduna waa la mid haddaan mudanaha geelaa loogu heesaa haddaan mudanaha muska kuu galay maa lagaa siin oo martida timi lagaa muunayn wille maydhoy lagu maarara waa heeskeela loogu heeso wey dhaqan buu dadku leeyahay wacan oo nidaam lagu soo loweeyaa jira Een, waxa weeye qofkaas dadkaa beesha ahee soo hayaamay een, jabooyinka wacan iyo dhulka deegaanka ee wacan iyo dooxooyinka loo banneeyaa waa la tixgeliyaa baadidooda la ilaaliyaa baylahdooda la baylax tiraa baahidooda ayaa xataa lafteeda la eegaa ee, waayo dee qofka hadduu soo hayaamo wuu iska baahiyaysan yahay caanaha loo lisaa dhowrtada loo geeyaa xoolaha een, een, een, hilib kale baa la siiyaa si sharaf leh oo dadnimo leh oo mahadnaq leh baa dadkaa loo ilaaliyaa a- gaadiid ciliskaa la siiyaa oo berigii hore dee baabuurtan iyo ciidma raran jirine een, soddon rati afartan rati konton rati boqol rati baad arki jirto gaadiid cilisa oo ilaa gaalkacayo ilaa laascaloodoo kale laga gaadiid cishado waxaa la arki jiray iyada oo geelu marka uu dhalo oo barwaaqada ay tahay maalka laysi siiyo oo la yidhaahdo een, war- ha oo la war bal beesha tani waa oo manta oo beesha tani waa abaar baa ku dhacday bal waxaad yeeshaa een, qoys walba aan siinoo laba halaad iyo laba sac Een, sidaa la- xataa riyaha baa lays- laysmaalisiyaa wax kale iska daayey xilliga barwaaqada ah Een, saasaa horta laysu gacan qabtaa Een, haddii la qadarka leeyahay kiisaska la- layska bixiyaa oo lala bixiyaa dadka Een, oo loo baaheeyaa oo waxaa la siiyaa een, xoolo ay kiisaska ka bixiyaan yuusuf een, waa arrin aad u wanaagsan innagoo bartamaha kaga jira barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha aynu kusoo qaadanaynay een, barwaaqada iyo xilliga een, dadka reer miiga een, ka waran dadka reer magaalka dee marka barwaaqadu dhacdo een, miigay aadaan caruuro ay qaarkood u kaxeeyaan way u caano doontaan een, Een, dadka reer miyiga ahi dhaqan ahaan wuxuu leeyahay marka ay barwaaqadu dhacdo laba qodob oo ay sameeyaan baa jira waa mida waxa weeye horta magaalada bay yimaadaan waxay sameeyaan dadkii een, isqabtay iyo dadka u baahan in la kala saaro iyo dadka u baahan in wax la kala siiyo bay horta odayaashoodu waxay isku taxallujiyaan inay hawshaa dhammeeyaan haddii wixii culays keena inay xataa xoolahooda iyagu tabarrucaad ugu bixiyaan waa qodob qodobka labaad maatadu eh, maatada magaalada degani dadku de wa isku xilaya waa ehel waa is- dad isdhalay waxa weeye baa baxa een, waxaa la aadaa baadiyaha si la yaab le baa loo soo loweeyaa aqaladaa looga baxaa waaweyn oo een, ay- ay- ay- ay seexdaan ardaayadaa loo loo sameeyaa oo kashkaash loo dhigaa caanaha halkaas een, loo dhigaa waxaa loo sameeyaa een, xoolaha loo qalaa oo halkaasaa een, la- lagu siiyaa si ay raashinkii sanadka ay ay u cunayeen reer- reer baadio- reer magaalku ay- ay- ay uga nastaan baa xoolaha loo qalaa caanaha la siiyaa Een, haddii ilaa qadarkeed leeyahay caruurta la la tusaa dhaqanka baadiyaha iyo xoolaha la tusaa een, afkii ay ku baranayaan oo dhaqankii ku baranayaan xoolaha ku baranayaan kiiba boqol gobonimada iyo sharafka waxaa laga bartaa iyo dhaqanka wacan een, baadiyaha laga barta waayo dhammaan baadiyaynu ka wadanimi qof kastoo magaalada yimaadaa ehelkiisu baadiyu ahaa haddaynu soomaalida nahay marka dhaqanka wacani wuxuu ka yimaadaa baadiyaha Een, sheermagaalka laftiisu ma dhaqan xuma laakiin waxa weeye waxaad arkaysaa nin kule markaad magaalada ku kulantaan oo aad salaanto war waa soo qadaynayaa meherada hiblaan isugu nimaadno maxaad soo qadaysaa adaanbu ku imi gurigaagi baanba joogaaye marka kana wan buu qalayaa wuu sooriyeynayaa si fiican buu habeenka ugu sheekaynayaa dhaqan ahaan waxaa loo arki jiray dab baa loo shidi jiray martida marti aan dab loo shidin mamnuuc bay ka ahayd dadka dab baa loo shidi jiray waana loo sheekayn jiray hadduuna kuu sheekayna wuu ku qadiyey hadduusan dab kuu shidinna wuu ku qadiyey inagoo barnaamijkeeni ee sooyaalka dhaqanka jimcaha gabagabadiisa ku jira yuusuf jaamac sugulle odayaasha dhaqanka siduu waynu yaqaanee gobolka sool baad ka mid tahay maxaad ku talinaysaa xilligan barwaaqada lagu jiro aad leedahay laga faa'iidaysto maadaama hadda aynu aragnay caanihiioo jabay noloshii reer miyiga oo badankooda ay hadda aada u wanaagsan tahay okay waxaan ku talinayaa ilaah baa mahad leh horta marka ugu horreysa ilaah baa mahad leh barwaaqada ilaah ee loo subay baa mahad leh alxamdulilahi rabbialcaalamiin sanadka sanadkiisa waxaan ilaahay ka baryayaa in saasoo kale ilaahay ka dhigo oo barwaaqadaasoo kale loo subo turxaanteeda inaan ka hayo waxaan ku talinaya marka ugu horreysa nabadgelyada hala ilaaliyo marka ugu horreysa nabadgelyada hala ilaaliyo marka labaad waxa weeye ha laystaakuleeyo ha lays caawiyo kuwa anbaca jira caanaha saasoo kale u qabin oo hantidoodu yartahay ama abaariba kala tagtay waxaa kaloo aan ku talinayaa kiisaska ha laysla bixiyo dalalaahi bay kiisasku u dhacaan kiisaska ha layska bixiyo ha layska caawiyo taana waan ku talinayaa waxaan kaloo ku talinayaa ha la mahadnaqo ha la allabaryo ha la allabaryo degmadii meel taalba sidii dhaqankeenu ahaan jiray xoolaha ha laysu geeyo ha la qalo xoolaha culimmada ha loo yeedho diinta ha la akhristo qur-aanka ha la akhriyo dhaqankeenii wacnaa yaynaan ka tegin yaynaan ka tegin sidaas sharafka ha loo ilaaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan aan ku eegayna xilliga barwaaqada iyo dadka xoolodhaqatada ee deegaanada soomaalida siday uga faa'iidaystaan iyo waxyaabaha noloshooda iska beddelaa waxaana barnaamijkaasi martiin ugu ahaa oday yuusuf jaamac sugulle oo ka mid ah odayaasha reermiiga ee gobolka sool sida weyna u yaqaano dhaqanka intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mida dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
waa hagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdikariin olol oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey weli waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya cabdiqaadir samakaab
aan ku bilownee kooxda kubadda cagta ee eferton ayaa ceyrisay tababaraheedii hore marco silva oo shaqada soo haayay tan iyo bishii mey ee sannadkii labakunsideediyotobankii shaqa ka ceyrinta silva ayaa imaanaysa kadib markii everton kulanka merside derby looga adkaaday shan iyo labo guuldarradii liverpool ay kala kulmeen ayaana soo dadejisay in la ceyriyo marco silva everton waxa ay ku jirtaa kaalinta siddeed iyo tobnaad ee horyaalka waxayna ka mid tahay saddexda kooxood ee ugu hoosaysa waana halka looga cararo seeribida ama heerka hoose ee labaad saddex guuldarro ayay la kulantay saddexdii ciyaarood ee ugu dambaysay tan iyo bishii mey sannadkii labakunsideediytobankii marco silva ayaa soo leeliyey kooxda everton lixdan kulan waxaa laga adkaaday afar iyo labaatan kulan wuxuuna adkaaday ama uu badiyey afar iyo labaatan kulan labaiyo toban kulanna barbaro ayuu galay taas oo ka dhigan in boqolkiiba konton wax ka yar uu gaaray heerkii la rabay shaqada ayaa waxaa hadda u sharaxan in uu ka bedelo vitor brera oo ah tababaraha kooxda shangai zib waxaana sidoo kale aan meesha laga saarin soo laabashada tababarihii ugu muddada dheeraa ee kooxdaasi david moyes oo waayo wanaagsan la soo qaatay waxaa la leeyahay david moyes ay u badan tahay in everton ay soo shaqogeliso everton ayaa raadinaysa tababaro joogto ah tan iyo sannadkii labakuniyolixiytobankii xilligaas oo roberto montenes uu ka tegay kooxda kaas oo qab noqday tababaraha xulka biljamka hadda everton waxaa shaqada si kumeel gaar ah ay ugu magacaawday laacibkii hore ee kooxdaasi duncan ferguson oo kooxda sii leylin doona inta ka dhiman xilli ciyaareedka iyadoo ay dhici karto sidoo kale in tababaro kale ay magacaabaan xaaladda everton ayaana hadda ah mid aad u liidata dhinaca kale arsenaal ayaa la kulantay guuldarradii labaad tababare frede lombergna waxa uu dhadhamiyey guuldarradii ugu horraysay ee ku soo gaarta garoonka kooxda arsenaal tan iyo intii uu shaqada la wareegay iyo guuldarradiisii labaad intii uu shaqada la wareegay sidoo kale arsenaal ayaa waxaa ka badisay breton haf albion waxaana looga adkaaday laba gool iyo gool iyadoo ciyaartoyda arsenaal laga dareemayey jahwareer iyo isku dhexyaacsanaan lagaseta ayaana u saftay kooxdiisa arsenaal kulankiisii boqolaad hadda arsenaal ayaa ka fikiraysa ciddii ay tababare ka dhigan lahayd iyadoo durbaba ay soo dhammaanayso kalsoonidii lagu qabay frede lombeg oo xilli ka mid ahaa waayaha kooxda arsenaal ciyaartoydii ugu fiicneed ee soo marta batrick viera ayaa suuqa ku jira amaba wararka suuqa ku jira ka mid ah oo lala xiriirinayo arsenaal hadda arsenaal guuldarradii soo gaartay waxay ka riday kaalinta tobnaad taas oo uga sii dartay ka hor inta aysan ciirinin tababare emrai kooxda yuventusna waxa ay manchester united kula soo biirtay doonista ama tartanka lagu doonayo laacibka enring heyland oo u safta kooxda red bull salisburg ee ka dhisan dalka australia xidiga reer norway ayaa manchester united lala xiriirinayay inkastoo dalab rasmi ah aysan gudbinin laakiin wargeysyada caalamka ayaa qorayay arrinkan juventus ayaa doonaysa inay weerarkeeda sii xoojiso iyadoo ay dhici karto in ronaldo uu ka tago marka la gaaro bisha juun ee sannadka soo socda wararkeennii cayaarahana waa nageynta
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayay markana aynu ku wada nasanno codadka nimcaani laac iyo weliba asmalof
sawtiyanku yaaliyo galinaan ku sugi jiray anigoon kiyankiyo kabdha kula simaye sawtiyan ku yaaliyo galinaan ku sugi jiray anigoon kiyankiyo asmahay kabdha kula simaye sudiga gaabsada nafti gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynad goorba ku hawaynayed
halkacaynki maangabi mana goyni wacadkii waxaa dhigan kafka inuu dhoofka yahay garo inuu dhoofka yahay garo
sawdigii ka gaabsada nafti gacaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayed goorba ku hawaynayed
halkacaynki maangabi mana goyni wacadkii waxaa dhigan kafka inuu dhoofka yahay garo inuu dhoofka yahay garo
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu wuxuu adiga kaagiyo
gartahaygu muusine balgarwaaqsaynayoho dii kala haddaan tegaymu korin jacaylkuye un korin jacaylkuye
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu adiga kaagiyo
codkaasi baxsan ee fanaaniinta nimcaan hilaac iyo asmalof ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee heestii garnaqsi aniga iyo cabdixakiin shirwac ayaa idinla socodsiinayey iyo jimi faria oo dhinaca farsamada inoo joogay heesoo saarista tan iyo idaacadeheena dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
galgalaala dhib jiray kuma kala go'ayn